meel kusoo dhawaada warka habeennimo ee dalsan qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulmada kala duwan la qaadanaya taliyayaasha ciidamada xooga dalka iyo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya labaatanka saac kadib ee socodka waddooyinka muqdisho oo dib loo furay shacabka magaalada garoowe ayaa madaxweynaha la doortay ugu baaqay inuu la yimaado isbeddel siyaasadeed wasaaradda cadaaladda maamulka galmudug oo kulan looga hadlayay qorshe howleedka cadaaladda laba kun kow iyo labaatan laba kun shan iyo labaatan ku qabatay magaalada dhuusmareeb madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo looga fadhiyo dhowr qodob oo uu horey markaa u ballan qaaday islamarkaana sheegay inuu wax badan ka qaban doono warbixin arrintaas ku saabsan ayaad maqli doontaan qaar ka mid ah dowladaha saaxiibka la ah soomaaliya oo soo dhoweeyay doorashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan waa habeennimo isina taarikhdan waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha shanaad ee may laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan haddii aanu ku bilaabno madaxweynaha la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan qaatay taliyayaasha ciidanka xoogga dalka ee soomaaliya xasan sheekh oo ka hadlayay kulanka ayaa yidhi waxaan kulan qaatay taliyayaasha ciidanka ama taliyayaasha xoogga iyo booliiska soomaaliyeed waxaana ka wada dhegeystay warbixinta guud ee amniga dalka iyo qorshayaasha hortaminta u leh xilli kala guurka ee amniga waa muhiimadda koowaad ee dowladda ayuu markaas bartiisa gaarka ee facebooka madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrintaas ku xaqiijiyey waxa uu sidoo kale kulan la qaatay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya sheekh aadan madoobe waxa uuna markaas ay dhinacyadu ka hadleen arrimo kala duwan oo ku saabsan arrimaha doorashada iyo markaas sidii markaa loo dardargelin lahaa dhanka iyo nidaamka cusub waxa uu ka kulan la qaatay cabdikariin qalbi dhagax waxa uu sheegay qalbi dhagax ayaa ku booqday madaxweyne xasan sheekh hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho qalbi dhagax ayaa soo gaaray magaalada muqdisho maalmo ka hor doorashada wuxuu sidoo kale kulana qaatay taabit cabdi maxamed oo musharaxiinta ka mid ahaa isagoo horjeeyay in xilka loo magacaabay la fududeeyo sidoo kale madaxweynaha la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxa uu isla caawa uu markaa la kulmay ra-isul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ra-isul wasaaraha soomaaliya ayaa caawa booqasho hambalyo iyo salaan ah ugu tegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud isagoo markaa u rajeeyey inuu eebo uu ku guuleeyo markaa xilka qaran ee loo doortay weli ra-isul wasaaraha markaansiaan raade madaxweynaha la doortay ee soomaaliya ayaa si wada kulmada uula qaadanayo mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee soomaaliya dhinaca kalena afar labaatan saac kadib socodka waddooyinka waaweyn magaalada muqdisho ayaa dib loo furay nasiixa cabduqaadir xasan ayaa faahfaahinaysa
waa cusub ayaa u beriyey bulshada soomaaliyeed waxaana xalay la doortay madaxweynihii hogaamin lahaa afarta sano ee soo socota dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa noqday madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kadib markii uu ku soo baxay doorasho ka dhacda teendhada afisiyoni oo ahayd doorasho aad u xiiso badneed waxaana doorashadaasi ku tartamayay ilaa iyo ku dhowaad afartan musharax doorashadan ayaa ahayd doorasho runtii aad u xiiso badneed oo dadka soomaaliyeed ay aad ugu dheganuglaayeen waxyaabaha ka soo baxayana ay aad uga dhursugayeen haddaba markii aynu fiirino waddooyinka magaalada muqdisho saakay waddooyinka ayaa dib loo furay kadib markii xalay ilaa shalay ay xiraayeen waddooyinkan waxaana saakay dib u soo noqday isku socodka dadkii gaadiidka haddaba qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho ayaan wax ka weydiinay siday u arkaan in mar kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku guulaysto xilka madaxtinimada soomaaliya sidoo kale waxa ay ka hadleen waxyaabaha ay ka filanayaan inuu qaban doono madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud inuu dib u soo noqdo waan ku faraxsanahay inkastoo aan halay aan taayarsaneen balse hadda waxaa la yidhahda hadday ku qabato minihii wax walba waa loo dulqaataa laakiinse waxaan ka filinaynaa wax wanaagsan inuu qaban doono inkastoo waa hore qaladaad uu galay inuu dib u sax ayaan jeclaan lahayn haddii ilaahay yidhaahdo annagana bajaajilaalaan nahay waddooyinka qaar wadda way naga xiran yihiin inana dibna nooga furo meelaha jajabsanna dib loo hagaajiyo ayaan jeclaan lahayn asigana xilkaas ilaahay ha ku asturo xasan sheekh maxamuud waa ninkii shalaytana dhahay qabyo ninkeedaa dhammaystira qabyadii weli way ku taalaa waxaan kaa rajaynaynaa insha allah inaad qabyadii dhammaystirtid sidoo kale waxaan rajaynaynaa dhallinyarada soomaaliyeed shaqola'aanta ah inaad shaqo u abuurtid hadduu ilahay raalli ka noqdo insha allah waxyaabaha kalen oo aan u baahanna waxaa kaloo ka mid ah in waddankan siyaasaddiisu ay xasiloon tahay oo amnigiisa uu sugan yahay ilaahayna kula garab galo xilku waxa waaye waa wax iska dhib badan waxaan ka rajaynaynaa madaxweynaha cusub isbeddel dadaal ballanqaadyada oo ballan qaaday inuu qabo doono sida ugu dhaqsiyaha badan oo waddanka dadka iyo deegaanka iyo bulshada soomaaliyeed dibheshisiin badan iyo waxqabad badan inuu ka shaqay doono waxaan hambalaynaynaa madaxweynaha soomaaliya oo mar labaad ku guulaystay xafiiska ugu sarreeya oo madaxweynaha oo waa madaxweynihii ugu horreeyey oo iskoorka jabsho oo mar labaad la doorto waayo ma fahanteen marka waxaan leenahay wixii dhacay waa wixii hore waaba dhiceen marka hadda waxaan rabnaa maadaama ay soomaaliya hore u socoto waxaan leenahay guulaa u hor guul waaye hambalyo hambalyo waan la soo dhoweynayaa aad iyo aad baan u taageersan tahay brofesor xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynihii adduunka afar mucjiso oo aan laha rag buu hore u sameeyey waxa uu mu ahaa madaxweynihii sideedada soomaaliya lama arag madaxweyne soo noqda oo mar labaad soo noqda waana madaxweynihii tobnaad waxaana leeyahay maanta xasan sheekh waa ninkii keliya ee ka saari lahaa dhibaatada haysta soomaaliya hadduuna nin kale soo bixi waa aqoonteedu leeyahay khibraddeedu leeyahay waayo aragnimadeedu leeyahay waana ninka keliya aan maalin qudha xanaaqin haddii la caayo haddii la maago waana guulahan u haya xasan sheekh maxamuud aad baan u soo dhoweynayaa madaxweyne waxaan ka rajaynaynaa annagu madaxweyne horta waa hantiya oo maal adduunya kama rabno xoolo kuwaanaa nagu filan shaqana dalkeennaa nagu filan waxaan ka sugaynaa cadaalad
wixii maaragtay caqabada ee hore iyo wixii lagugu dhaliili jirayba nin xantiisa og baa tahay mudane madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa dhaliilahaaga waad haysataaye inaad ugu shaqayso dalkan adigoo dhaliilahaagii hore haysta inaad wax ka beddesho oo aad ku maamusho afarta sano haddii ilaahay cimriga kuugu simo waanaanu kugu garab taagannahay anoo magacaygu yahay axmed cumar maxmuud waan hambalyeynayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku soo baxay ilaahay iidankiisa waxaan ka rajaynaynaa ilaahay inuu khayr ka dhigo soomaali muwaafaqa ilaahay siiyo isagana waxaan ka rabnaa ballanqaadyaduu ballan qaaday inuu fuliyo dadkii soomaaliyeed isku wado dadkii oo dhan macnaa simo cadaaladda ku dadaalo meeshaan waa laga tegaa mas-uuliyad weynuu qaaday inuu mas-uuliyaddaa ka soo baxo asalaamu calaykum nasteex cabdulqaadir xasan raadiyaha iyo tv-ga dalsan magaalada muqdisho
aad bay umaadsanta weliina seex cabdiqaadir xasan dhinaca kalena shacabka magaalada garowe ayaa dhankooda madaxweynaha la doortay ee soomaaliya ugu baaqay inuu la yimaado isbeddel siyaaseed maxamed xuseen dheere ayaa halkaa kasoo diray
halkani waa magaalada garowe ee xarunta puntland qaybaha kala duwan ee bulshada ee magaalada garowe oo tv-ga dalsan wax ka weydiiyey aragtidooda la xiriirta doorashadii xala oo uu ku guulaystay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo noqonaysa markii labaad oo xilkan uu ku guulaysto ayaa ka hadlay siday u arkaan waxa ay ka rajeynayaan madaxweynaha cusub iyo dareenkooda waa tirmid maxamuud siciid waxaan aad ugu faraxsanaa aadna u soo dhaweynaya sida qurux badan badneed oo xalay ku dhacday doorashada dalka waxaan aad ugu hambalyeynaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo aa nin lasoo tijaabiyo dalkan wax badan ka soo qabtay wax kasta waa dhammaanayaan xurgufta kadan iyo siyaasaddan waa dhammaanaysaa siduu farmaajo hore u sheegay waxaa haaraya waa ciidda iyo dalka waa in loo turaa ciidda waa in lala shaqeeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud magacayga waxaa la yihahdaa cali siciid cabdinuur khaliif waxaan ahay guddoomiyaha degmada jariiban doorashadii xalay dhacday waan u hambalyeynaynaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ummadda soomaaliyeedna waan u hambalyeynaynaa in ilaahay caqabadyo badan oo doorashada ku heraaraysnaa in ilaahay u fududeeyey in doorashadu ay dhacdo waxaan shacabka leeyahay madaxweynuhu experiencigii horuu qaadanayaa ha la soo dhoweeyo ha lala shaqeeyo cidda ugu horaysa oga shaqaysana ka mid nahay laakiin madaxweyne wadmadii inkaarta qabtay ha naga celiyo kawaantow ha ku noqon magacaygu waa maxamed cabdisalaan khaalid doorashadii xalay waxay ahayd doorta doorasho in badan la sugayey aad baan ugu qanacsanayn wuxuu meesha ka dhacay waana ku faraxsannahay madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waa soo dhoweynaynaa bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa jaamac cabdi ducaale nin maanta waxaan leeyahay madaxweynaha soomaaliya ninku jecel iyo ninku necabba waxaa weeye maanta madaxweynihii soomaaliyaa tahay anigu halkan talagelayaan kaaga soo jeedinaya korabshunka aad la dagaalantid shisheeyaha dowladuhu waxa weeye interesti bay kala leeyihiin aan aan kaa shaqaysto ee iga shaqayso laakiin aan kaa shaqaysto oo waxa weeyaan adigu ha iga shaqaysan wax ku shaqeeya adduunka ma leh magacaygu waa maxamuud muuse jaamac Een, haddaan ka hadlo doorashadii xalay dhacday ilahay waxaan ka baryaynaa inuu loo toosiyo madaxweynaha Een, adigana waxaan ka faraynaa inaad dadaashid madaxweyne magacaygu maxamed cabdirasaaq axmed xare diiriyaa la yidhaahdaa ma garata doorashadii xalay waxaan u arkaa raggu waa kala badin jira ma fahantay ninkii ilaahay calaf ugu dara unbaa baxaya kii maanta ka degana maxamed cabdulla madaxweynaheenii hore maxamed cabdulaahi farmaajo isagana waa u hambaliyanayaa doorashadii waxaan arkaa inay nabadgelyo ku dhacday barwaaqa siil raban ay u dhacday ummadda soomaaliyeedna dhammaantood waan hambaliyayna madaxweynaha iyo waxa weeye haddaan dadkii macnaha bulshada ku nool midla aad baan hambaliyaynaynaa aad baa umahadsan tahay waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda soomaaliya mudane Maxa- ee, mudane xasan sheekh maxamuud ee soo noqday madaxweynihii hore ee dalka waxaan rajaynaynaa inuu ahaa isbeddelkan inuu isbeddel loo baahnaa xilligiis- xilligiisiina yimid inuu inuu noqon doono isbeddel miro dhal ah soomaaliya waxay ka rajaynaysaa madaxweynaha cusubna inay noqon doonto wax uu ku guulaysto ugu horreyso dastuurka ugu horreyso amniga ugu horreyso caafimaadka ugu horreyso dib u heshiisiinta iyo in uu si wanaagsan ula shaqeeyo madaxda maamul goboleed ee dalka maadaama dalku yahay federalism hambaliyo hambaliyo maxamed xuseen dheere wararka tv-ga dalsan garowe
wasaaradda cadaaladda maamulka galmudug ayaa kulan looga hadlayay qorshe hooleedka cadaaladda laba kun laba kun kob iyo labaatan laba kun shan iyo labaatan ku qabatay magaalada dhow samareeb muriid macalin xasan ayaa faahfaahinayay
kulan wadatashi oo looga hadlayo qorshe howleedka cadaaladda laba kun koob iyo labaatan laba kun shan iyo labaatan iyo magaalada dhuusmareeb waxaa ku qabatay wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka galmudug kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka kala socota wasaaradda cadaaladda federaalk iyo wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka galmudug hay-adaha amniga sida booliska iyo asluubta iyo qaar kamid a bulshada rayidka kulanka ayaa waxaa ugu horeynta ka hadlay islamarkaasina sharaxay ahmiyadda kulankan uu leeyahay kusimaha agaasimaha wasaaradda cadaaladda ahna agaasimaha waaxda qorsheynta aadan xuseen cali een, shir looga hadlayay een, qorsheynta cadaaladda een, kaasoo qabatay wasaaradda cadaaladda ee maxaa la dhihi jiray dowlad goboleedka galmudug iyo een, maxaa la dhihi jiray wasaaradda cadaaladda een, federaalka Een, runtii een, wuxuu daarnaa shirku ama miitinku wuxuu daarnaa intiisa badan een, qaabkii loo horumarin lahaa cadaaladda een, cadaaladda g- maxaa la dhihi jiray si guud ahaaneed soomaaliya ama maxaa la dhihi jiray galmudug gaar ahaan Een, runtii shirku si fiican buu noogu socday Een, hawshuna si fiican bay noogu socotaa alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxaan rajaynaynaa inay si wanaagsan noogu soo dhammaato Een, runtii een, meetingkani wuxuu ahaa mid een, aad important ugu ah ama muhiim u ah een, bulshada een, dowlad goboleedka galmudug Een, kuwaas oo runtii soo jeediyey ama maxaa la dhihi jiray ii sheeg een, een, la yimid fikrada aad iyo aad maxaa la dhihi jiray u muhiim aha oo looga baahnaa bahda cadaaladda haddii ay tahay maxaa la dhihi jiray ii sheeg een, dhinaca cadaaladda caqabadaha ka jira oo kaleeto iyo haddii ay tahay baahiyaha hadda loo baahan yahay oo maaragtay een, si degdega loogu baahan yahay Een, waxaan uga mahad celinaynaa een, bulshada kasoo qayb gashay een, maxaa la jira qeybaheeda kala duwan iyo saraakiisha Een, aad iyo aad aa u mahadsantihiin asalaamu calaykum sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay salaad oo ku hadlaya afka bulshada kasoo qayb gashay kulanka waxauna sheegay inay kulankan ka faa-iideen waxyaabo badan islamarkaasina ay wasaaradda cadaaladda federaalk ee tan galmudug ka dalbanayaan inay kulamada noocaana soo celceliyaan si bulshada loo wacyigeliyo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maantay inaanu halkan ay noogu yimaadeen een, dhallinyaro ka socota wasaaradda cadaaladda ee heer federaal iyo tan galmudugba xoogaa yar oo aqoon kororsi ay halkan ugu sameeyeen barnaamijka laga hadlayana oo ahaa cadaaladda iyo sidii loo dhisi lahaa ama loo horumarin lahaa barnaamij aad wanaagsan buu ahaa waan uga mahad celinaynaa labada wasaaradoodba dadaalkooda ay nagu soo gaarsiiyeen fikirkaas aad iyo aad aan uga mahad celinaynaa haddaan nahay shacbiyadda reer galmudug ka bulshada ahaan waxaanu aad iyo aad uga faa'iidnay in ay noo soo jeediyeen baahideenna annaguna aan uga jawaabnay baahideenna iyo sidii lagu dabooli karo Een, waana dad aad iyo aad ula socda xaaladda muxuu ahaa een, ka jirta deegaanka ama xaaladda uu qabanayo garsoorku dhallinyaradaas aad baan uga mahad celinaynaa waxaan leenahay sii wada kuna soo celceliya waqti xun oo dheer oo burburaha lasoo maray dadkuna haddaa laba koodman hayo een, ay u baahan yihiin in wix lagu soo celcelsho si aynaba ugu qaadan waxa la sheegaya inay dhalanteed yihiin waa aan run loo sheegaynin marka haddii lagu soo celcelsho way qaadanayaan dadka waxaan inay run yihiin muliid macalin xasan raadi ee telefishinka dalsan dhuus mareeb
hagaag saxbeel guud ahaan warkii habeenimo aad kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho waa nageynta ciduu isaga waxay dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalson dot com waad ku mahadsantihin dhegeysiga la socodka warka habeenimo
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidood iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tale la hel